أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis shan iyo tobanka bisha dulkacda kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo in ka badan konton ruux ayaa bil gudaheed siyaabo kala duwan loogu dilay shabeellada dhexe iyadoo ay sii kordheen colaadaha sokeeye ee ay horinayaan murtadiinta iska horimaada sababay khasaare kala duwan ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa ka hadlay dil ay mujaahidiintu magaalada muqdisho ugu geysteen xildhibaan ka tirsanaa murtadiinta wilaayada galguduud ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo ka soo baxay murtadiinta wilaayada jubbada hoose ayaa dooro u qabatay dhakhaatiirta iyo howlwadeennada bahda caafimaadka degmada kamsuumo ee wilaayada jubbada hoose haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka kuunyabarow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay deegaanada u dhexeeya qoomiyada canfarta iyo tigre xilli dagaalada ka socda dalka etoobiya kusii fidayaan dhul horle oo ka tirsan waddankaasi waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan in ka badan konton ruux ayaa bil gudeed siyaabo kala duwan loogu dilay shabeellada dhexe iyadoo ay sii kordheen colaadaha sokeeye ay horinayaan murtadiinta xaalad cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya xaalad adag oo dhanka ammaanka ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanada ay xoogga ku joogaan maliishaadka murtadiinta bishii lasoo dhaafay iyo tan hadda socota waxaa bariga labadan gobol siyaabo kala duwan loogu dilay dad ku dhow konton ruux sida ay sheegeen dadka deegaanka dilal joogto ah kufsi ka dhalna dumarka iyo dhacaan kala joogsi lahayn ayaa laga soo sheegayaa deegaano dhaca bariga gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe isbaarooyin ee si teelteel ah loogu soo dhigay wadooyinka ay joogaan murtadiinta iyagoona gaadiidka dadweynaha ka qaadanaya lacago baad ah maliishaadka dabaralifyada ah ee gacan saarka la leh ciidamada kufaarta afrikaanta dalka kusoo duulay ayaa tadbiiqinaya xumaantii loo xil saartay oo ah inay diburcdhan weliba gaarsiiyaan bulshada muslimka jasaakallaahu khayran walaalka iska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad wararka ka imaanay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in iska horimaad uu ku dhex maray maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta kuwaas oo ku dagaalamay deegaankaas maleeshiyaadka dagaalame ayaa kale ah maleeshiyaadka danam ee maraykanka uu soo tababaray iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee macawiisleyda ah waxaana ku dhaawacmay iska horimaadkan ilaa iyo toddoba askari oo murtadiina oo ka tirsan maleeshiyaadka danam xaaladan adag ee u dhexeysa maleeshiyaadka murtadiinta ee ka taagan deegaanka ceelbaraf ayaa waxaa suurtagal in xilli kasta maleeshiyaadka murtadiinta mar kale ay ku dagaalamaan deegaankaas saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa eedan kulul u jeediyey maleeshiyaadka danam ee askarta uga dhaawacantay dagaalka ka dhacay deegaanka ceelbaraf dhacda foolxuna ka dhacday degmada ceelbaraf ee xalay maqdibadii ciidan hubaysan oo gareeska ciidanka ku lifisan oo gaadiid shacab wata oo gafuurada u duugan yihiin yaa meesha waxay ka sameeyeen fawdo iyo maxaa la yidhaahdaa khalkhalgelin amni marka runtii dhibaata meesha ka dhacday oo fasaafeena ka dhacday oo argagixin ay shacabka u geysteen ciidanku dhanka koonfureed magaalada ka galeen markii ay galeen ayagoo qaarkoodna gaari saaran yihiin qaarkoodna ay lugeynayaan gaarina uu horsocday magaalada soo galeen ayagoo lugeynaya sadaalay ku shubteen qoryaha ammaanku u furan yahay derbiyada dabada kula jira shakiyaa meeshaas ka abuurmay waa baxeen markay baxeen kabacdi ayagoo lugeynaya magaalada ka baxeen waxay isku dayeen yar dhalinyaro ah oo magaalada soo gelaya inay qora ka qaataan iskhasaaseynaa meeshaas ka bilaabatay adii yarkii wuu uun isdifaacay oo masaafo u haystay ayagana markaas gaarigay saarnaayeen mid kaleetay haddana markay kii dhaafeen mid kaleeta kusoo dhaceen haddana sidii oo kaleetay isku dayen inay qora ka qaataan dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale maleeshiyaadka murtadiinta oo dagaala ku dhex mareen magaalooyinka beledweyne buulo berde iyo magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo lagu dilay xildhibaan ka tirsan riddada ayaa ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed geesiyada towxiidka ee ka jihaada gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha magaaladaasi howlgalkaani waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda siliga ee degmada wadajir waxayna mujaahidiintu ku dileen murtad xildhibaan ah oo lagu magacaabi jiray ibraahim cabdiraxmaan oo loo yaqaanay xildhibaan xildhibaankaani xalay mujaahidiintu ku dileen magaalada muqdisho ayaa si gaar ah kaga tirsanaa xildhibaanada golaha dawaaqiidda maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay dhawaaqa rasaasta dagaalka ayaa si aad ah looga maqlay deegaana ka fog degmada diinsoor sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka awdin leh oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xooggan ku haya weeraro qorshaysana la beegsanaya cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka dhanka kalena madaxa maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed murtadka lagu magacaabo cabdicasiis laftagareen ayaa ka hadlay dilka loo geystay murtad ibraahim cabdiraxmaan oo ka tirsanaa golaha dawaaqiidda maamulka koonfur galbeed kaasi oo xalay mujaahidiintu ay ku dileen magaalada muqdisho murtad laftagareen ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay dilka xildhibaan ibraahim cabdiraxmaan isagoo muujiyey sida uu kaga naxay dilka murtadkaasi wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo kasoo baxay safka murtadiinta marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya cumar cali cabdinuur waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasi oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taa'ibkan ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka shareecala dirirka ku soo qaaday deegaanada wilaayada galgaduud isagoona murtadiinta ka raacay magaalada muqdisho markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalusa ayuu kaga hadlay shaqadiisu waxay ahayd muddadii uu ka tirsanaa safka riddada iyo qaabka uu ugu biiray murtadiinta isagoona ugu dambeyn ka hadlay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada iyo dareenkiisa farxadeed maadaama uu ka soo baxay safka gaalada magacii cumar axmed cabdulla nuuraa layiraa waxaa ugu beeray nimankan murtadiinta halka soo raacay xamar waxay keeneen gudcaal kabada xeray gelsheen xeradii ayaa isaga jiray wadamaysta adiga aniga maxuusleyahay maxuus ahaan igu soo qaaden qabiil qabiil igu soo qaaden odayaal ay soo tashkiiliyey meesha ay keeneen xeradii markii ay soo gelsheenna waan qorigii iyo wixii noo sheegeen mushaara iyo waxay noo sheegeen wixii oo dhan way naga reebteen xerada waxaa ku jira todoba bilood ku jira wax tababara lama siin maxaa isleeyahay wax mushaaradeedoo laysiiye ma jiraan todoba bilood waxaa ugu sabraa meesha u joogay waxaas dhahayay bishaan labisbedelaya meeshaan saa ugu baxda iyo fikirkeeda ku jiray adiga sooqaad kabacdi sooqaadan ugu yimid maasha allah maasha allah wax weynaan dareemay farxadaa dareemay waaridkayga umid qaraabadaiyo tolkayga ahelkayga umid alxamdulilaah walaayada allah barakeeyaleh askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faaruujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qolqolka saraakiisha iyo askarta taa'ibiinta aha ee isaga soo baxaya cadowga allaaha waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid marwan wilaayada jubbada hoose ayaa dooro u qabatay dhakhaatiirta iyo howlwadeennada bahda caafimaadka degmada kamsumo ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warkan inoo faahfaahinaya dowradan oo loogu magac-daray a-shahiid biidniillaah axmed cabdulqaadir camo allaha ka aqbalay shahaadadiisa mas-uulkii caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ahayd dowro si gaar ah loogu qabtay howlwadeennada bahda caafimaadka degmada kamsuuma ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxay socotay muddo shan maalin oo xidhiir ah iyadoona howlwadeennada caafimaadka ee kamsuume ay ku qaateen dowradan duruus sharci iyo casharo kale oo la xidhiidha dhanka caafimaadka ugu dambeynna waxaa soo idlaaday wakhtigii loo qoondeeyey dowrada xafladdii gebagabadana waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada kamsuuma salaadiin waxgarad iyo howlwadeennada iyo caafimaadka ee dowladda loo soo xirayey ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee degmada kamsuuma iyagoo ka warbixiyey duruustii la siiyey iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen farmasiyaaleyda iyo takhaatiirta degmada kamsuuma waxaa noo soo xirantay dooro noo socotay lix maalimood oona ku baranay diini iyo maadibo diiniga aan ku baranay waxaa ka mid ah dastuurul beytul muslim oo ka kooban siddeed iyo toban qodob oo ka mid ah al-iimaan iyo waxaa kale baranay qofku inuu samaysto saaxiib fiican oo wanaagsan dhanka caafimaadka waxaan ka baranay dhowr qodobo oo cudurada iyo calaamadihiisa oo sign and symptoms eh positive organism waxyaalaha sababo iyo cudurada iyo wax lagu daabeeyoba oona ka mid ah cudurka daafka oo hadda dhibaato badan bulshada uu ka haayo waxaa nala baray waxa la yidhaha vitasenis vitasenis waa calaamadaha nolosha lagu garto qofka bili-aadanka ah marka koowaad uu kuu imaado aad ka hubinayso kow waxaa ka mid ah temperatureka laba black pressureka saddex respiratory midda afraad oo ah waxaa kaloon kusoo qaadanay waxa la yidhahda farmacology farmacology waxaa la yidhahdaa waa cilmi lagu barto waxtarka iyo waxyeelada isticmaalka daawooyinka iyo qiyaasta daawada ereyga farmacology wuxuu ka kooban yahay laba erey oo kale ah farmo oo u micniisu yahay daawo leji oo micneedu tahay barasho suldaan axmed nuur mataanow oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kana qaybgalay xafladdii gunaanudka oo ahayd dowladan ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay ka salaadiin ahaan ugu fadhido sare u qaadidda aqoontooda howlwadeennadan ka tirsan baadaa caafimaadka ee ka howlgala degmada kamsuuma waa xilli ay togaysa degmada maktab caafimaad oo noocan oo kale u shaqeeya waxaad u adeegaysaan waa bulshadiinni maktabkana wuxuu ahamiyad weyn u leeyahay jubbada hoose waxaan leenahay aad ayaad umahadsan tihiin wixii laydiin idmaday iyo ammaanadii aad xambaarteen ragga maqatiibtaas caafimaadka ka tirsan aad ayaad u guduteen waana wax loo baahan yahay hadday yihiin takhaatiir hadday yihiin farmasiyaaley waxaan kula dardaarmi lahay ammaanada sida aa u xambaarteen oo laydinkugu dhiibay maktabka caafimaadka xarakatu shaab mujaahidiin oo idinkula dardaarmay casharada aad u qaadateen si guud bulshada ayaad waxaad ka tihiin maxaa la dhahayey ayaad wakiil ka tihiin sida laydinku idmaday hooshiina u guta maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dowra midan la mid ah uu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu soo gebagabeeyey howlwadeenada caafimaadka ee degmada jamaame taasoo ujeedkeedu uu ahaa mid lagu horumarinayo aqoonta diineed imida caafimaadka howlwadeenada bahda caafimaadka ee ka howlgala degmooyinka wilaayadan aad buu umahadsan yahay bashiir haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka kuunyibarow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi faafahintu warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen abushiiba gabdhaha wax ka barta mid ka mid ah xarumaha diinta islaamka lagu barto ee kuunyibarow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa hadiyado lacagaha ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada shabeellada hoose haweenka xarunta daarul qur-aan ayaa bixiyey lacago fara badan timir iyo ageebyo kala duwan marka laga yimaado haweenka xarunta waxaa munaasabadaasi goobjoog ahaa suldaanka beesha tuni iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyna gabdhaha ayaa ka warramaya sababta ay hadiyadahan u bixiyeen iyo tafaasiisha hadiyadaha ay ku deeqeen bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha dhigto madarasada daarul qur'aan litaxfiidi alqur'aani wa tasxiihi ee deegaanka kuuya barow wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaan rabnaa maanta inaan ku wareejino walaalaheena mujaahidiinta ah hadiyaad aan ugu tala galnay inaan garabkooda ku istaagno hadiyaadkaas waxay kala yihiin lambar kow siddeetan caag ee ah caagadaha dahaaran tomolayaasha lambar labo afartan iyo saddex caagadaha dahaaran ee saddexlayaasha ah lambar saddex konton iyo shan go' loogu tala galay inay walaalihiina ka hubsadaan dhaxanta iyo qabowga lambar afar labaatan kartoon oo ah timir lambar shan laba-iyo toban xabo oo catar ah namber lix koo iyo toban xabo oo kitaabka adkaarta ah xusnulmuslim namber toddobo lacag dhan afar boqol oo doolar sababta aan lacagtan u wareejinnay iyo waxaan hadiyaadka aan ku garab taaganaha walaalaheena mujaahidiinta ah ayaa ah in aan u muujino walaalaheena mujaahidiinta ah isgarab istaag weyn oo aada u ballaaran lianna maanta diinta ilaahi subxaana watacaala iyo xijaabkan quruxda badan aan ku labisanahnay ilmaheena madaarista noo dhigayaan annagoo sidoo kale annagana waxbarashadii meeshii la raba aan ka wadno dhammaan waxaas bilaa cabsi waxaan u gashanahnay oo u sameehaynaa dhiiga walaalaheena mujaahidiinta ah ee nagu difaacay had iyo jeeraa leh noo taagan qabowga dhaxanta wax walbo dhib iyo dhibaataba noo maraayaan suldaanka beesha tunay suldaana maxamed cabdiqaadir ayaa munaasabadaasi guraandadkeeda hadalka qaatay wuxuuna bogaadiyey gabdhaha daarul qur-aan marka xaqiiqdii kaalin weyn oo muhiim ayaad ku fadhidaan waayo dhe nin walboo jihaadkaas jiro gurigiisa wuxuu ku hallaynayaa hooyadii guriga looga tegay ilmihii ay tarbiyaynaysaa gurigii maamulaysaa wixii intii aad sii dhaafteen ayaad waxaad la soo baxdeen inaad maanta jihaadkii garab istaagtaan oo hantidiin aad ku bixisaan oo xaqiiqdii biilkiinni aad ka jartaan idinku ilmihin ay u baahan yihiin inaad biilkiinni ka jartaan oo wixii aad dhurtaan wixii aad naftiin intaad ka goysaan ayaad maanta waxaad ku difaacaysaan muslimiinta cirdigooda iyo sharaftooda iyo xijaabka idiin xidhan ayaad ku difaacaysaan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu amtaalkiina inoo badiyo oo gabdhahoo dhan ay saas uga qayb qaataan daarul qur'aan maanta keliya ma aha marar badanay wax bixisay markii ugu horreysayna maaha markii ugu dambaysayna maaha mar walbana way bixin doonaan haddii ilaahay yidhahdo insha allah ugu dambayntiina ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay deegaanada u dhexeeya qowmiyadaha canfarta iyo tigree xilli dagaalada ka socda dalka etoobiya kusii fidayaan dhul horleh warbixinta warkan waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir kooxo hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda canfarta ayaa lagu soo waramayaa in ilaa toddoba qof oo rayid ah oo ku jiro ilmo toddoba sana jir ah ay ku dileen weerar xilisaqbaraha ay ka geysteen degmada raya caseebo oo ku taal xuduudka u dhexeeya gobolada canfarta iyo tigreega warbaahinta maxalliga etoobiya oo soo xiganaysaa tazera gitahun oo ah madaxa degmada raya azebo ee gobolka tigrey ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay loo malaynayo in ay kasoo jeedaan gobolka canfarta dembiilayaashu waxay dileen dad arijiro ah oo uu ku jiro ilmo koob iyo toban sana jir ah iyagoo hurda xilis aqbar ah ayuu yidhi madaxa degmada raya caseebo weerarka ka dhacay degmadaasi kadib maamulka kumeel gaarka ee gobolka tigreeg ayaa bayaan rasmi ah oo ku faafiyey baraha bulshada dhankiisa ku xaqiijiyey in dadka weerarka geysta ay kasoo jeedaan gobolka canfarta ay jaarka yihiin maamulka kumeel gaarka ah ee tigrey wuxuu si dhow ula socdaa aqoonsiga dableyda wuxuuna sii wadi doonaa xoojinta dadaalka lagu aqoonsanayo laguna soo qabanayo dembiilayaasha ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay ismaamulka tigrey maamulkan ayaa sidoo kale dadka kasoo jeeda qowmiyadaasi uu xaqiijiyey inay la socodsiin doonaan wax kasta oo kasoo kordha baaritaanka uu maamulka ku hayo dhacdadan isagoona dhanka kale maamulka canfarta iyo taliska booliska federaalk ka codsaday inay soo qabtaan ragga weerarka ka dambeeyey dalka etoobiya waxaa si xawliha ku socda beegsiga isirtifaynta oo isku hayaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi ku dhaqan toddobaadyada lasoo dhaafay waxaa deegaanada sohodinta isku hayay qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega waxaana markan dagaalka dhankooda ka soo galay qowmiyadda canfarta mahadsanid xaarid warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo balana intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته